muddo bilaa ayay diyaaradaha kenya wadaan duqeymaha gobolka galogudisa gaadiidka iyo saanad milatary intaba iyo ciidan shabaab oo ilaa hadda khasaare gaartayna ma jirto waxaan ka hadlayna markaa naba maamulka gobolka diyaarnahay waxaa weeye marna weliba diyaar baru nahay la dagaalanka argixisada waana ka howlgalnaa waana ku taagannahay cid kasta oo la dagaalaysana gacan baan fiiraynaa waxaanu doonaynaa gobolka xaggee bay nimanka ku sugan yihiin xaggee bay joogaan xaggee laga helaa xaggee la duqeynaya dawladda kenya amisom ka mid a oo saaxiibo nahay arrinka asaga inay nagala xiriirto maamulka gobolka la soo xiriirto sababtoo ah dad reer guuraa iyo dad shacab ah oo aanan hadli jirno nimanka ka dhumaalaysanaya iyo amaano kasta la duqeynaya arrinka marka waan ka hadlayna arrinkaas